xarunta maamul goboleedka jubbaland ayaa ka hadlay warar maalmihii u dambeeyey la isla dhex marayey oo liida kuwaha ammaanka magaalada kismaayo kuwaasoo la xidhiidha in kooxda shabaab ay weerar ka geysanayaan magaalada waxaana ay sidoo kale amarar ka soo saareen hubka lagu dhex wato magaalada oo ay sheegeen inay qaadayaan howlgalla ka dhana hubkaasi faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo nooga soo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad
wasiirka wasaaradda amniga ee jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo shir jaraa'id ku qabta xafiiskiisa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey warar maalmihii u dambeeyey laysla dhex marayey kaa oo la xiriiray in ay al-shabaab weeraro ka geysan doonaan magaalada kismaayo iyadoona wasiirka wasaaradda amniga ee jubbaland uu sheegay in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan waxaana uu ku tilmaamay wararkaasi in ay yihiin kuwo been abuura islamar ahaantaana ka yimid dhinaca kooxda al-shabaab sida uu sheegay runtii magaalada kismaayo way fiican tahay wax khalkhal amniana kama jiraan waxaan dareemi karnaa uun dad oo masjid ama fariin ka soo qaaday dabadiidka iyo qolooyin ka soo qaaday oo magaalada maaragtay dhahayo qaraxyaa ku jiro oo magaalada amnigeeda iyo wax saasa oo meelaha fadhi kudurirada laga sheegaya way jiraan laakiin annaga waxaas wax na quseeya ma aha magaaladu waa amni ciidanku afar iyo labaatanka sac way ka shaqeeyaan ciidan nagu filan waa haysanaa annaga iyo dee nabadiidkana dagaal baaba naga dhexeeyaba oo maaragtay wax hadda muxuu ahaayey axsaan ama wanaag aho naga dhexeeyo ma jiro laakiin waxaan oga digahayaa dadka fariimaha ee inta shabaabka ka soo qaado magaalada ku faafinaya waxaan amrayaa ciidamada qalabka sido ee dowlad goboleedka jubbaland maxaan ku idhahdaa inay xaaladaas si dhow ula socdaan cid kasta oo robagandadaas fidinaysa oo la arkana in la waafajiyo sharcigu sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal ayaa ugu baaqay dhammaanba ciidamada kala duwan ee jubbaland ee hubka ku dhex jirta magaalada gudaheeda in ay ku ekaadaan xeryahooda si ammaanka loo xaqiijiyo isaguna ugu digay cid kasta oo hub lagu qabto in sharciga la horgeyn doono dhammaan ciidamada qalabka sido dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa qarankaba waxaan ku wargelinhayaa in ay xeryahooda ku sugnaadaan oo ciidan walba ama taliyo walba uu magaalada kala baxo ciidankiisa kuna sugnaadaan xerada xeryahooda ay ku sugnaadaan saddex waxaan kale oo ciidamada sida gaarka u tababaran iyo kuwa kale ee booliiskaba ama kuwa jiisa ayagana aan ku wargelinayaa cid kaste oo magaalada hub ku dhex wadato oon ahayn mid sharci ah ama mid goobtiisa lala joogo waa la qabanayaa waana la xaraynayaa dibna looma celinayo amarkaasna waa in la fuliyo ayadoo la waafajinaayo shuruucda u taallo dowladda u taallo qorigaas markii la qabto ciidan kale baa la qorayaa waa la rajistaraynayaa qofka lagu qabtay baa la qorayaa isla mar ahaantaasna waxaa lagu xaraynayaa bakhaarka dowladda dowladdaa markaa u talinayso marka waxaan uga digaynaa dadka aan haybkooda la aqoonin oo qoryaha magaalada la dhex wareegayo in haddii la qabto hadhow qorigaas ciidan hebel baaleha naloo celiyo ayna jiri doonin marka waxaan ku wargelinayaa ciidamadiinna hubaysan inaad kala baxdaan magaalada xeryihiinna ku diyaarsataan maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada kismaayo ka jiray warar la xiriira in kooxda al-shabaab ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan in weerar ay ka geystaan magaalada kismaayo balse maamulka jubbaland ayaa gabi ahaanba warkaasi beeniyey iyagoona sheegay in ay yihiin warar been abuura oo ka yimid dhinaca al-shabaab sida uu hadalka u dhigay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo